magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa ka dhacay dibidbax ay dhigeen qaar ka mid a ehelada wiil dhallinyaro iyo habeen hore askar ka tirsan dowladda federaalka ku dileen afafka hore ee isbitaal madiino ee magaalada muqdisho eheladan laga dilay wiilkooda ayaa isku soo bax ka dhigay waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho iyagoo dalbanaya inay helaan cadaalad islamarkaana kaga soo horjeeda dilka loo geystay wiilkooda qaar ka mid a ehelada laga dilay wiilka oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey qaabka uu dhacay dilka wiilkooda iyagoona sheegay in laga dilay wiil kale ilaa iyo haddana aysan helin wax cadaalad ah sidoo kale waxay intaasi ku dareen in dowladda federaalka ay tifirtay cadaaladda wiilkooda islamarkaana aan laga sugeyn wax cadaalad ah cidda dhan way ku tiirsanaha cunugaas cadaaladaa u baahanna aan cadaalad waxaa lagu dilay isbitaal madiina lagu dilay iridiis wax imaado ma leh deerteeda dhashay waxaa lagu dilay saybiyaano hadda ka horna ninkay arka wuu arkay waa dilkii labaad oo noola geysanaayo ma fahantay waa wiilka arday yaruu ahaa oo jaamacado iskuulo wax dhammeeyey ma fahantay bajaajlana wuu wadaayo hooyadiisna waxay qabtaa sokor iyo dhiikar ay qabtaa reerka asaa biili jiray ninka dilay wuxuu ahaa askari ayuu ahaa xirada mara xaram cadka ayuu ka tirsanaa markii labaad ayaan taaganaa soshiyal mediyaha hadda ka horna dil kale ayaa noola geystay wax oo ii soo jawaabi waan waayey soomaali in aan sii jooga xitaa muu malaynayo uqsumi billaah meesh waxbaan ku dhamaanay meedkeena firinjar ayuu noogu jiraa hadda waxaan dalbanaynaa cadda mana la duugaayo kii labaad waaye kii kowaad ayaana lagu siray cadaaladaa helaysaa lii dhahay isbitaal madiino lacag waaye halkii habeen waa toddobaatan doolar ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee shisheeyaha caratuurka u ah ayaa dhibaato ba-aan ku haya bulshada ku nool goobahay ka taliyaan iyagoona mar walba u geysanaya dhibaatooyin isugu jira dil dhac kufsi iyo dhibaatooyin kale oo ayna lool yihiin bulshadan waxaa marar badan dhegaheena ku maqalnay aabba soomaaliyeed iyo hooyooyin oynaya kuwaas oo ka ed sheeganaya madaxda dowladda federaalka iyo askarta halka bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga ay maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay hosharsanayaan harka shareecada islaamka taas oo sabab u noqotay in dadka iyo maalkooda ay u nabadgalaan